إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sheekh xasaan xuseen aadam ayaa waxa uu tilmaan kooban ka bixiyey shirkii muqdisho ay ku yeesheen wadaadadii ay soo aruursatay dowladda federaalka ah walaayada islaamiga jubbooyinka ayaa dib u soo celisay looxdii qur-aanka lagu dhiga jiray oo la casriyeeyey si looga hortago dayaca waraaqaha qur-aanka ku qoran yahay khasaaraha dagaalka ka dhacay deegaanka ceelbaad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa aad u kordhay iyadoo ay jiraan saraakiil muhiim ahaa oo ka mid noqday kuwa la dilay askari ugandheys ah ayaa waxay ku dhinteen gaari gaashaaman oo shabeellaha hoose ay ku gubeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin mid ka mid ah xubnihii abaabulay maleeshiyada macawisleyda la yidhaahdo ayaa xalay lagu dilay magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa degmada balcad iyo duleedka afgooye waxay ka fuliyeen weeraro ay la kala beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac weliga waliya islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ee lagu laayay deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose dhibaatooyin badan ay bulshada ku hayeen maktabka dacwada ee deegaanka kunya barow ayaa arday waxa uu furay waxbarasho ku saabsan siirada nabigeenna naxariisiyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
sheekh xasaan xuseen aadam ayaa waxa uu tilmaan kooban ka bixiyey shirkii muqdisho ay ku yeesheen wadaadadii ay soo aruursatay dowladda federaalka ah cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo haya sheekh xasaan xuseen aadam oo ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa kelimada ujeediye kaga hadlaya qodobo muhiim ah oo quseeya masiirka ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed iyo dhagaraha ay shisheeyah la maagan yihiin iyagoo wakiilanaya dad soomaali ah sheekh xasaan ayaa kelimadiisa kusoo lifaaqay shir dhowaan magaalada muqdisho ay isugu wacdaya dowladda federaalka wadaaddo iyo dumar badankooda laga keenay waddamada reer galbeedka wuxuu sheegay in masiirka ummaddan aysan go'aan ka qaadan karin dad tiro yar oo jeebka wax loogu shubay waxaa la doonayaa qadiyad iyo masiir ummadeed in daa'ifo yar loo kufiyo oo ay kufsadaan ayuu go'aan ka gaadhaan gondo geelbaale wax xaglag la geliyey ka weyn qadiyad soomaaliyeed oo ummaddan muslimka u dhaxaysa urur yar oo keligii ah go'aan kama gaadhi karo wadaadda saddex boqol lasoo urursadoo xoogow shah loo shubayna go'aan kama gaadhi karaan gabadha waxay tidhi meesha laygu furaayo fogaad ha joogo ummadda soomaaliyeed waddada loo qaadee diineed waa in loo dhan yahay kitaabkan uu ka taliyo wadaadda caloolo hoskuusanoo xoogow shilmaa lagu shubtay soomaali qadiyadeed ma kufsan kara lama kufsan karo hawsha ayadaa billiqaysigaa socon maayo nay tobankiibu naga ekaa billiqo way dhammaatay soomaaliya way soo jeedaa indhahaad kala haysaa waxaana i tusay sidaad ii difaacdeen rajo badan baa i gelaysa mar walba oon sii noolaado sidoo kale sheikha ayaa sheegay in dagaalka uu maraykanku horboodayo ee diinkani dadkiisa lagu soo qaaday uu yahay wax dhalanteed ah dhowaanna uu zuulayo inshaa allah rajada intaad falka hadda aad wadaa intuu muuqdo soomaaliya waxbaa u badbaadaya lacanna duqaydi ummaddaad noqon doontaan labaatan sana kadib raggiina dhalinyarada soddon soddonka iyo labaatanka iyo afartanka jira labaatan sano kadib soomaali ragga u tan labaad noqonaysaan maalinka idinku halkaa gaadhaanna ummadduna wax badbaadaan rajaynaya ilahay idankii waxyaabahaanna waxba kama jiraan waa xagaayo weeye xagaayo socoto wey xagaayadaa socotona maraykan baa wada asagoo ilaahay wuu dumin ruush baaba hadda haya niyadaha iska xumaynina gaaskaiyo sonkorta iska dejiya ummaddana ilaaha u barya ayagaaba gaalaysaya markay isku mashquulaanna way farahay naga qaadi doonaan ugu dambayntii wuxuu tilmaamay in soomaalida uu allaha siiyey nimcooyin badan gaaladana ay doonayaan inay ka baabi'iyaan isagoona carabka ku adkeeyey inay difaacdaan dadkan soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wanaag iyo masaalix gooni ah oon bini aadamku haysanin buu siiyey nicmooyin gooni ah nicmooyinkan in la ilaaliyo u baahan yihiin inaan hawsha idinku baraarujiyo waa daruuri waa reer lagu soo duulay in la baabiyaa la rabaa waxba loo reebin xataa gaalnimadii tooda kale nooma ogolo war aan gaalowne tiinoo kale maya Hee, waa inaad na dhaaftaa tusaalaan inaad fahantaan ba qosol maa hawsha qosol maa xaajada inaad fahantaan baan rabaa xataa steejkii ayagu ay marayeen noomay ogolo wayna dhaafinayaan lixdankii bayna dhaafiyeen maxayna dhaafiyeen seventy seven goormuu qabsaday lix- lixdan iyo sagaalkii inay sii daran dhaafi isaguna haddayna dhaafinay ma ogola ga- isteejka gaalnimada ka jooxda nooma ogolo ninka noocaasa miyaa islaamku u ogolaanaya maxaa soo haray sunninimadkii sunniyiin shiica laydinku bilaaba raafido baarlamaanaadka dhex fadhidaa meel walbay ka dinaayinayaan waa la wadaa dalla waa laydima ogolo inuu idiin midaysnaado diinna laydima ogolo dadnimaha laydima ogolo nicmooyinkaa ilaah idin siiyey tala iyo difaac iyo allabari bay idinka baahan yihiin dhowaan ayay ahayd markii uu soo gebagaboobay shir magaalada muqdisho ka dhacay kaasi oo ay dowladda federaalka isugu wacday wadaadda iyo dumar badankooda laga keenay waddamada reer galbeedka waxaana kaa xigay shir ay muqdisho ku yeesheen madaxda qaar ka mida waddamada shisheeye ee dalka duulaanka ku qaaday wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa dib waxay u soo celisay looxdii qur-aanka lagu dhigay jiray oo la casriyeeyey si looga hortago dayaca waraaqaha qur-aanku ku qoran yahay maxamed ciise ayaa warkan inoo haya magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka waxaa lagu qabtay munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu soo bandhigayay waxqabadka dhanka waxbarashada iyo xifdinta qur-aanka oo ay samaysay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka laguna dhiirigelinayey in dhan kasta loogu nusreeyo kitaabka allah kulankan oo ay gobjoog ka ahaayeen culimo iyo marti sharaf kale ayaa waxa ay wilaayada jubbooyinka soo gudbisay macluumaad ku saabsan halka uu marayo olole ay dib ugu soo celinaysay looxdii qur-aanka lagu baran jiray oo la casriyeeyey waaliga ayaa sheegay in ku dhow boqolkiiba boqol in la dhaqangeliyey arrintan faa'iidada laga helayna ay tahay in la waayey waraaqihii waqtiyada qaar uu ku dayacmi jiray qur-aanka Een, xilli hadda dhowr bilood laga joogo ayaan waxaan helnay dariiqo wanaagsan bal in laga guuro buugtan waxaan samaynay loox saddex nooc iskugu jira kuwa een, micnaha lagu qorayo qalin kuwa lagu qorayo micnaha jeesto iyo kuwa lagu qorayo qalinkii caadiga ahaa oo waxa weye laisla wada yaqaanayo een, khadda lagu lagu dhigayay waa la tijaabiyey tijaabadii waa lagu guulaystay boqolkiiba hadda sagaashan iyo shan looxdii way hirgaleen waana waana dhaqan galay dugsiyadii waxaa ka zuulay waraaq lagu qorayo waxaa kaloo ilaahay mahadiyo dugsiyadii oo dhan ardada la amray in micnaha kitaabka loo sameeyo gal ilmihii oo dhan kitaabta waxay ku wataan galal waxa markii la dhaqan geliyo markaasaa fawaa'idiisa la arkaya culimada iyo dadkii kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa si diiran u soo dhoweeyey qorshahan ay ku hirgelisay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka marka aad dhex marayso magaalooyinka waaweyn ee wilaayada waxaad dareemaysaa isbeddel waxaadna arkaysaa arday walba oo kitaabka qur-aanka ah ku sita gal qurux badan khasaaraha dagaalkii ka dhacay deegaanka ceelbacd ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa aada u kordhay iyadoo ay jiraan saraakiil muhiim ahaa oo ka mid noqday kuwa la dilay kadib markii shalay duhurkii weer lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa isbarkaday meydadkooda waxay soo taraysa tirada dhimashada iyadoo wararkii horudhaca ahaa ay kuwo kale ku soo darsameen ugu yaraan shan iyo afartan askari oo qaarkood ay saraakiil yihiin ayaa lagu dilay dagaalka shalay ka dhacay ceelbacad oo ahaa mid qorshaysan islamarkaasina ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay aada uga taxadireen gaadiidka dagaalka ee teknikada loo yaqaano ee mujaahidiinta ayaa dagaalka ka qayb galay ciidamada dowladda federaalk ayaa muddo kooban isdifaacay kadibna cagaha ayay wax ka dayeen waxaana lagu eryaday dhul bacaad ah xilli qoraxdu ay kulushahay oo ninkii kobaha ka taga cagagubiyoonayo xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay furatay qayb ka mid a hubkii ay wateen askarta ay dagaalka ku dishay ciidamada dowladda federaalk ayaa ku cararay dhul hawd ah si ay uga baxsadaan xabadda ay xarakada shabaabul mujaahidiin la daba joogtay ciidamada iyo saraakiisha la laayay ayaa waxay ka tirsanaayeen ururka kow iyo siddeetanaad ee ilaalada madaxtooyada dowladda federaalka ah saraakiisha ceelbacad lagu dilay waxaa ku jira taliyihii guud ee ururka kow iyo siddeetanaad burhaan cabdulaahi sidoo kale dadka goobta lagu dilay waxaa ka mid ahaa elyaas cabdulaahi filfil oo ka mid ahaa ciidamadii ku duulay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud sarkaalkan oo isu magacaabay guddoomiyaha degmada galcad ayaa ahaa nin kibir badan islamarkaasina warbaahinta ka boola xoofteeya caawa haddaan kula joogno habeen dambe waa kula joognaa halku kula joogo waad dili kartaa nimanka waa dhammaadeen ceri dhula lagala diriray dowladda soomaaliya gacanta manaha iyo walaalaha kale oo taakulaanta manaha ceriga bad iyo dhula lagala diriray badina aadimi karaan dhulkana aadimi karaan weli waa ka xiran yahay haba imaanana way meeraystaan waa daba joognaa geed iyo meel geshiin iyo buhul hadday galaan waa ka dabagelaynaa iminka waxaa meydkiisii ka tillaabsaday raggii uu u goodinayey ciidamada ku sugan deegaanada kale ee shabeellaha dhexe sida daaro nicma iyo ceele cali axmed iyo aadan yabaal iyo kowsar ayaa aad u argagaxsan waxaana qolo weliba ay ka baqaysaa in iyadoo ay noqoto tan ceelbacad ku xigta ee la weeraro horey waxaa cagta loo mariyey ciidamo ku sugnaa deegaanka hiloolagaab ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo haraadigoodii ay ka carareen sidoo kale waxaa iyaduna haawanaysa degmada ruunurgood askar ugandheesa ayaa ku dhintay gaari gaashaaman oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku gubtay gobolka shabeellaha hoose warkaa iyo warar kale waxaa inoo hayaa xashim cabdinaasir howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo weerar toos ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa khasaare dhimasho iyo dhaawac gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka qarax lagu burburiyey gaaritaw ah oo ay lahaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ayaa ka dhacay deegaanka buufow oo u dhow janaale waxaana halkaa ku dhintay laba askari oo ka mid a ciidamada shisheeye halka uu ku dhaawacmay mid kale isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe duleedka degmada afgooye qarax kula beegsaday ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka qaraxa waxaa ku dhintay saddex ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo mid ka mida uu yahay taliyo unug waxaana qaraxaas gebi ahaanba ku gubtay mooto ay wateen dhanka gobolka shabeellada dhexena howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen degmada jowhar ayaa lagu dilay cabdiraxmaan jimcaale oo ka mid ahaa xubnihii abaabulay maleeshiyaadka macwisleyda ee ka barbar dagaalamo shisheeyaha iyo dowladda federaalka isla shabeellada dhexe ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ay kaga sugnaayeen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen agagaarka baar jowhar xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka sargaalkan ayaa si gaara uga tirsanaa waxa loogu yeero nabad sugidda waxaana lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud guure shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa ku jahawareersan dagaalka salka adag ee ay kala kulmayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo aan ahayn mid ku dhisan qandaraas iyo danangaar ah balse ah mabda' diini ah oo hadaf fog hiigsanaya weligola islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalk ee lagu laayay deegaanka sibiid ee afgooye u dhow ay dhibaatooyin ba-an bulshada ku hayeen maxamed imiin ayaa warkan inoo haya isagoo u waramayay warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan kana warbixinayay weeraro laba ah oo shalay ka dhacay deegaanka sabiid ayaa waxa uu ka waramay dhibaatada ay bulshada ku qabtay ciidanka weerarka la kulmay waxa uu xaqiijiyey in labada xaro cagta la mariyey islamarkaana askartii joogtayna laga dhigay wax la dilo iyo wax carara lagalana soo wareegay gaadiid ciidanka dowladda federaalka ee xaryaha lagu laayay ayaa waxa uu ku sifeeyey in ay ahaayeen bahalla dadka dhibaataynayay waana kan isagoo faahfaahinaya deegaanka weerarka ka dhacay waa deegaan dadka muslimiinta lagu dhibaatayn jiray gaar ahaan dadka beeraha qoto ayaa lagu dhibaatayn jiray waxay nooga dhigan tahay cadowgii dadka muslimiinta dhibaatayn jiray nimankii murtadiinta iyo carituurku ahaa mukhaadaraadka iyo xashiishka deegaanada fasaad badan ku hayay ilaahay subxana watacala inuu ka argoostay dadka kuwa dhiba jirayna maanta ilahay subxana watacala uu ka qabtay ayaa maogtahay annagana waan soo dhaweyneynaa aad baana arrinta insha alla tacaala walaalihii arrintaa ku fakiray qeybta ku lahaa qorshahaas diyaariyay ilaahay subxana watacaala ha ka abaalmariyo waaliga ayaa intaasi kadib fariin u diray ciidamada dowladda federaalk ee weli baaqi ku ah deegaanada qaar ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose saa ka warqabto shabeellada hoose dhibaataynta bulshada muslimka lagu haayo aad bay u fara badan yihiin waxa ku haayana waa nimankan inta u badan cadowga ilaahay subxana watacaala carituurka u ah kabaqaadka u ah hadii waxaa ku xisaabtamaan qof kasta oo mogtahay muslimiintaan dhibaateeyo maalin in ilaahay subxana watacaala uu ka argoosan doono waxaan leenahay intay naf idinku jirto fursad ayaa haysataan toobada way furan tahay ilaahay subxaana watacaala diintiisa usoo laabta aan leenahay ugu dambayntiina waaligu waxa uu fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka shabeellada hoose maanta ummadda way kala soocantay way kala baxayn xaqa iyo baatilkana ma sinno maanta laba safaa lagu kala jiraa aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili illahi والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لبدا صفها لو kala jira maanta waxa isku soo horjeeda xaqiiqatan waa masaajid iyo kaniiso dadka waxaa leenahay dhammaan arrintan kulli waan dareysantiin waan aran xaqiiqatan waan la cadaysan waxaa la rabaa qof kasta oo muslim ah difaaca diinta iyo difaaca shareecada islaamka inuu waxaweyaan qeybtiisa uu ka qaato qabaa'ilada dhammaan waxaa leenahay haddii maanta ilaahi subxaana watacaala kitaabkan kuryolidiisa dadka qaarna kor ugu qaada dadna kor hoos ugu dhigaa waxaa la rabaa inaan loo kala harin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo afjaray laba xaro oo ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose waxayna gebi ahaanba la wareegeen xaryihii ciidamada dowladda federaalka maktabka dacwada ee deegaanka kunyo barrow ayaa arday waxa uu furay waxbarasho ku saabsan siirada nabigeenna naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato eh mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid lagu daahfurayay takhasus dhanka shareecada ah oo uu bilaabi doono machadka safiya bintu cabdilmutalib ayaa ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose marti sharaf kala duwan oo ka koobnaa culimo iyo odayaasha dhaqanka ayaa ka soo qayb galay waxayna jeediyeen kelimaad kala duwan ugu horrayn sheekh faarax cali xuseen ayaa ka hadlay fadliga laga helayo in la dalbo cilmiga sharciga ah cilmiga fadliga uu leeyahay in badan baad soo aragteen wax la koobi kara ma ahan oo fi kalimatin mithla haadihi alkalima ma ahan ilaahay baa qur-aankiisa ku fadilay oo aada iyo aada u qiimeeyey rasuulka ayaa qiimeeyey oo waxaa ugu filan fadliga qofka daalibulcilmiga ahu inuu ilaahay dariiq jannada geeliya inuu u sahlayo haayadii iyo wixii aan anigu u camal falaynay oo aan u soconaynay oo habeen iyo maalin loo cibaadaysanayo waa in janno la helo ilaahay raalli naga noqdo janno aan galno marka cilmiga dalabkiisa waa dariiq gaaban oo jannada lagu gelayo man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu dariiqan
sheekh cabdulilaah abuu khaalid ayaa isaguna ka hadlay ahmiyadda ay leedahay siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam maadaama ay tahay fanniga ugu horreeya ee la diraasayn doono siiro waa nolol maalmeedkii iyo dhaqankii nebiga suuban sala allahu alay slam ayaa lagu magacaabaa si guudna ambiyada oo dhan dayasha ayaa inoogu sugan inaan ku dayanno cibro iyo duruus baa ku sugan siirada ama qabla rasuul sal ll slam ha noqoto ama xayaati rasuul sal ha noqoto ambiyadoo dhan hal itijaaha unbay u socdeen koonkana ilahay markuu abuuray oo dadka ku abuuray oo kutub soo dejiyey oo rasuul soo diray laba fariiq baa la noqday fariiq qaaday jidka maaragtay xun oo noqday xisbu shaytaan iyo fariiq noqday xisbullah oo wixii loo soo dejiyey ku dhaqmay marka ilaahay isagoo markii suuratlhuud suuratu huud markuu ambiyada badan kaga hadlay suuratu yuusufna uu qisadii nebiyullaahi yuusuf kaga hadlay iyo mixnadii uu la kulmay buu aakhirka suurada ilaahay wuxuu ku leeyahay laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab ugu dambayntii guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ahna ugaaska beesha ciroole ugaas ibraahim maxamed nuur ayaa goobta ka hadlay laakiin qofku markuu fahmo diintiisii diintiisu hami u leeyahy wax kale hami uma lahan marka in aad baan ugu qanacsanahay oonu idinkugu farxaynaa adinkoo maanta u taagan siirada nebiga sala allahu alayhi wasalam siiradaynii anagoo ka faa'iidaysanaya darsiga oo qiimaha leh waxaan idin sheegayaa hooyooyinka waa kuwa hadda safafta haddii wiilashooda ay buuxiyeen waxay buuxiyeen infaaq meel badan ay ka buuxiyeen oo arrimo badan oo infaaq ay sameeyeen oo waxay sameeyeen meelo badan oo gobollada waxaa laga sheegayaa hooyooyin diyaargarowaayaba ay rabaan markii xamlada la qaadayo ay rabaan aagii ay ka nool yihiin haddiiba xamlaba ka jirto inay geeyaan aagaga iyo adduun iyo alaab ay geeyaan oo hataa qaarkood jidka u istaagaan oo yidhahdaan war ani intaasa igaga aadina furmaha ma aadi kare qori ma qaadan karee intaa ha la ii geeyo fununtan kala duwan ee shareecada oo laga baran doono machadka safiya ayaa midkiiba lagu baran doonaa hal sano sida uu sheegay maktabka dacwada ee deegaanka kunyo barrow waxaana laga bilaabi doonaa fanniga siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam warka hordhegeysael idin kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta